العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه marka hore golaha sharafta leh ee baarlamaanka ama wakiilada runtii aad iyo aad baan runtii idinku mahadnaqayaa waxaan idinka mahad celinaynaa martiqaadka nagu martiqaadeen halkan inaanu ku sharaxno qabyo qoraalka xeerka aasaaska commissionka eriska dhammaantiin marka hore waan idin salaamayaa guddoomiyihiina iyo guddoonkiina iyo idinkaba guud ahaan waan idin salaamayaa runtii xeerkan aniga diyaarintiisu way iga horreysay aniga waxaa lay magacaabay bishii julaay sanadkii iminka dhammaaday laba kun iyo saddex tobanka bishiisii toddobaad ayaa lay magacaabay marka markaa wuu diyaarsanaaba xeerku oo idinku idinla yaalayba oo guddiye hoosaadkiina magaranaysa arrimaha sharciyada idin qaabilsan ayaaba gacanta ku haysa oo annaga wuu naga soo baxay markaa marka anigu runtii maadaama meeshaan ku cusubahay waxa ii suuro gashay un inaan akriyo oo markaa aan maxaan ku dhahdaa fahmo waxa ku qoran intii ilaahay iga intii ilaahay iga garansiiyo marka runtii haddaan kusoo dhawaado ujeeddada horta halkan waxaa maraya anigoo agaasimi fulinta iyo iyo agaasimihii wacyigelinta iyo agaasimihii daryeelka iyo daaweynta sahra aadan iyo maxaan ku dhahdaa mudane yuusuf guruuji iyo anigoo agaasimi fulinta marka runtii haddaan iskaga soo dhawaado xeerka ama qabyo qoraalka xeerkan horta waa aasaaskii weyaan kani xeerkii lagu aasaasayey hay-adda ayuu noqonaya wuu inoo dambeeyaa xeerkii kale ee haddii alla idmaayo xeerkii kale habaynayey ama regulate garaynayey maalan xuquuqda dadka la nool xanuunka h i v aidska iyo xuquuqda kale ay leeyihiin dadka kale iyaga laftooda fayow waayo waxaa dhici karta inuu qof maalan hadduu qof maalan qof h i v h i v aidska la noole hadduu ogaan u qaadsiiyo qof kale oo fayow dee xeer baa loo baahan yaha habeeya soo ma maalan oo kale waxyaabaanu ka fikrayna waxaa ka mid ah maalan maalan hawlwadeennadan caafimaadka ee iyagu baaraya h i v aidska dadka ka baaraya hadday maalan qofka sirtiisii sheegaan qofuu baaray buu yidhi maalan qofkaasi waa waa waa positive oo xanuunkaasu qabaa marka dee waxa weeyaan waa inuu jiro soo maaha xeer wax ka qabanayo habaynaya arrimaha marka waa inuu ogaado hadduu damiirkiisu qaban waayo qofkan qofkan baaraya dadka baaraya ee howlwadeenka caafimaadka ah hadduu damiirkiisu qaban waayo oo confidentialityga looga baahan yahay oo sirta ilaalinteeda looga baahan yahay hadduu qof kasta sirtiisa u ilaalin waayo waa inuu jiro sharci qabtaa waayo damiirka qofka had iyo jeer layskuma hadlayn karo waxaa loo baahan yahay inuu sharcina jiro hadduu soo dhaafo damiirkiisa markaa qabanayo uu ka baqanayo marka kaasi wuu inoo dambeeya waa xeerkii lagu maamulayey lagu habaynayey dee magaranaysa dee sidaa kollay la wada socotaanna maadaama ad tihiin wakiiladii waa ogtihiin inay shaqadiinu tahay inaa xeer u dejisaan area kastoo ka mida nolosha area kastoo ka mida nolosha inaa xeer nidaam xeerkii nidaaminiya samaysaan waa shaqadiina oo taana idinkaa ka dareegsan oo iga iga maaragtay xoogaalsan laakiin kan maanta aynu fadhinaa waxa weeyaan waa kii lagu aasaasiyey hay-adda lagu aasaasiyey runtii annaga horta waxay noo tahay sharaf weyn in maanta xeerkii xeerkan uu maro maxaan ku loo bilaabo ujeedaa baarlamaanka in loo maxaan ku dhahdaa aan la sheergarayno ama la wadaagno taasi aan rajaynayno inuu maro oo markaa uu baarlamaanka maro markaa taasina markaa ay noo suuro geliso markaa inaanu inaanu noqonno hay-ad sharciya inaanu noqonno xeerkan waad soo akhriyi doontaan kolley laakiin in yaro guud mar haddaan iska siiyo horta sidaad la socotaan dee marka la dhisayo institution ama organization sida loo dhisaa waa isku wada midun organizationkaasi ama ha ahaado mid business ah ama ha ahaado mid public ah ama ha ahaado mid samafala organization structurekiisu almost had iyo jeer waa isku midun qaabku dhisan yahay xataa dawladdu waa organization weyn dawladdu imika waa organization weyn marka sidaa uu ururka yari u dhisan yahay ama maxaan ku dhaha hay-adda yari u dhisan tahay ayay dawladduna u dhisan tahay waayo dawladdu waa big organization markaa sawirkii oo lasoo yareeyey weeyaan hay-ad kasta waa sawirkii oo lasoo yareeyey sawirkaa dawladda oo lasoo yareeyey sawirkaa dawladda fulintii baa jirta fulintii baa joogto madaxweynihii halkan madaxu yahay waxaa jirta baarlamaankii baa jira waxaa jira maxkamadihii baa jira iyo garsoorkii marka haddaan kusoo dhawaado maxaan ku dhahda hay-addan commissionka aids laftiidu markaa noqon mayso mid iyaduna mid iyaduna dee gaaro si gaara u dhisan noqon mayse dee waa in loo dhiso sida ay u dhisan yihiin dee organizationada kale ama hay-adaha kale say u dhisan yihiin oo kale unbaa loo dhisaya maaha exceptional maaha marka iminka haddaad u fiirsato xeerkan ood akrido waxaad arkaysaa wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo golaha hogaaminta afka soomaaliga kelmadda la isticmaalay afka soomaaliga waxa wey golaha hogaaminta waxaa kaloo jirta iyaduna wax la yidhaahdo fulin ayaa iyaduna jirta waa fulintii iyaduna markaa labadaa qaybood buu ka kooban yahay oo sida dawladduba u tahay dee fulin iyo iyo sharci dejin oo kale marka golaha hogaaminta ee hay-addan commissionka aidiska qaranka la dagaalanka aidiska golaha hogaaminta waxa ah lix wasaaradood baa lix baan ku toddoba wasaaradood baa marka toddobada wasaaradood baa la yidhi waxay noqonayaan golaha hogaaminta iyo madaxweynaho guddoomiye u ah horta sidaad la socotaan commissionka la dagaalanka idiska waxa guddoomiye waa madaxweynaha sidaa kolley la socotaan madaxweyne markuu guddoomiyihii yahay golihi hogaamintana waxay noqonaysaa toddobadaa hay-adood toddobadaa wasaaradood bay noqonayaan waa sida ku qoran baan anigu sheegayaa qabyo qoraalka idin hor yaalla sida ku qoran baan sheegayaa marka intaa waxaa la isku dhahdaa madaxweynaha iyo golaha hogaaminta waa golihii hogaaminta iyo guddoomiyahoodii weeyaan marka hadday kuwaas yihiin golihii hogaaminta waxaa iyaduna markaa fulintii baa meesha imanaysa fulintii fulintii oo u sarreeyo agaasimii fulintu agaasimii fulintaa u sarreeya iyo markaa directorskiisii kale magaranaysaa qaybaha kala duwan ee maxaan ku dhahaa hay-adda marka runtii qaabku u dhisan yahay waa qaab sidaas oo kalea weeyaan waxa aan tilmaami lahaa waxa weeyaan sida xeerka ku qoran qabyo qoraalkan idin hor yaalla sida ku qoran waxa weeyaan madaxweynaha magacaabaya waxaa ku qoran madaxweynaha magacaabaya directors agaasimaha fulinta iyo agaasimayaasha kale la shaqaynayaba madaxweynaha magacaabaya isagaana xilka ka qaadi kara marka sidaan leeyahay waa fulintii baan ka hadlaya golihi hogaamintuna sidiisii buu jiraa golihi hogaamintu sidiisii buu jiraa laakiin waxaan ka hadlaynaa fulintii oo agaasimii fulinta u sarreeyay iyo directorkii kale la shaqaynayay madaxweynaha magacaabi kara xilkana ka qaadi kara ku qoran halkaasoo kale waxa weliba siday ahaan jirtay iminka lagu shaqayn jiray waxa weeyaan in marka markaa dhigreetan ku wada magacaabanay macnaha aniga iyo directorka ila shaqaynaya dhigreeta madaxweynahan ku magacaabanay weliba waxaa ku qoran qofka agaasima waaxeedka weliba waxaa ku qoran xilkiisa waxaa ku qoran agaasimaha matalan agaasimaha waaxda matalan agaasimaha مثلا وعيجلينتا وحا مثلا جروج وكلا يوسف جروج معناها مع الحلك وحو كو مغعابي هاي دغرسد كو مغعابي oo lagu magacaabay marka intaas waa intaa weeyaan marka runtii halkaasoo kale waxaan codsan lahaa bal in haddii madaxweynuhu ha magacaabo saaxiibada anugu uma diidani laakiin bal inaan isku bedbedeli kara un matalan anigoo agaasimo fulinta ama qofka kale yimaada halkan ilaa anigu noqon maayo qof kale iman kareen inaan bal at least isku bedbedeli kara xataa oo aan odhan karo adigu waxaa tahay agaasimaha waaxda waan kaa bedelo waaxdaasaan ku bedelay inaan ma eryi karo ma eryi karo agaasimaha fulintu laakiin bal inuu isku bedbedeli karo un agaasimaha fulintu isagoo bal eegaya dee kolba sida shaqadu ku wanaagsan tahay laakiin taas de idinka idin taallaa taa kale anugu saaxiibadii odhan maayo madaxweyne muxuu magacaabay ma odhanay afkaygana maaha marka waxa weeyaan marka waxa weeyaan intaas waa intaa weeyaan waxaa kaloo jirta iyaduna qodob kale qodob kale isaguna jira oo waa qodobka tobnaad weeyaan qodobka tobnaad isaguna wuxuu odhanayaa madaxweynaha ayaa guddoomiyaha komishanka waxaana socodsiinta hawlaha uga wakiila agaasimaha fulinta qodobku wuxuu odhanayaa raaliga hada qodobku wuxuu odhanayaa komishanka waxa u ah guddoomiye madaxweynaha waxaana uga wakiila socodsiinta hawlaha wasiirka caafimaadka odhanaya marka halkaa waxaan soo jeedin lahaa dee wasiirka caafimaadku wasiirka caafimaadku haddii uu socodsiinta hawsha uga wakiiliyey madaxweynaha sabab looga saaro commissionka oo gooni wasaaradda caafimaadka inuu iskaga jiraa markaas ficnaan lahayd laakiin maadaama commissionkii laga saaray wasaaraddii caafimaadka dee sabab uu wasiirka caafimaadku markaa socodsiinta hawsha madaxweynaha uga wakiil noqdaa ma jirto waxaana lahaa oo soo jeedin lahaa lagu bedelo haddii aad markaa ogolaataan socodsiinta hawlaha waxa uga wakiila agaasimaha fulinta ayaa uga wakiila taasna waan runtii waan soo jeedin lahaa tan kale xagga structurekana dee waxaan odhan lahaa un sida organizationadu u dhisan yihiin un ha loo eega baan odhan lahaa sida standard waa si standardaa jirto de adduunka o dhan imka golaha hogaaminta waxaanu xeerkeenu marka uu leeyahay golaha hogaaminta dee waad garanaysaano waa wixii matalan la odhan jiray board of directors oo kale marka board of directorskina guddoomiye leeyihin guddoomiye madaxweyneho kalea noqonaya oo ahba siduu xeerku sheegaya marka wixii kale ama fulin ku magacaw ama secretariat ku magacaw cidiba magacyo kala duwan baa lagu isticmaalaa wixii ka soo hara board of directorska iyo cidda cidda guddoomiyaha u ah dee waa fulin un baa la yidhahdaa waa ciddii hawsha ku jirta weeyaane hawsha wadi weeyaan marka hadda sida istaandarkaa una waynu wada garanaynaa marka waxay la tahay intaa wax kale waan kusii darayaa ma jirto aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu